بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب wuxuu baabu yahay asalaa fii masjidi suuq salaada lagu tukado masaajidka suuqa wa sallaa ibnu cawnin ibnu cawn wuxuu ku tukaday fii masjidin masaajid fii daarin daar ku dhex yaalla daartaasoo yuqlaqu calayhim dushooda looga xirayo albaab albaabka lagu xiraayo baabkaani wuxuu ku saabsan yahay jawaasu binaa'i اlmasjidi daakhila suuq inay bannaan tahay in masaajid la dhiso suuqa dhexdiina laga dhiso wuxuuna rabaa inuu caddeeyo alimaamu albukhaari raximahullah xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamayey sharu lbiqaac inay tahay alaswaaq in laga soo reebayo almasaajid iyo amaakin alcibaada meelaha lagu cibaadaysto masjidka markuu ku yaallo fi suuq وأxب البلاد إلى الله لqول النبي عليه الصلاaة وسلام أxب البلاد إلى الله مساجدها وأbغض البلاد إلى الله أسواaqها بilaad all xaggii waxaa loogu jecayl badan yahay masaajida waxaana alla xaggii noogu necb yahay oo ugu shar badan بqاacda waa suuqyada idan masjidkii laga dhiso fi الsuuq ma wuxuu soo gelayaa abqadu lbilaad ila allahi aswaaquhaa maya masjidkaasi wuxuu la mid yahay masaajidda kale aan aswaaqda ku aalin maadaama meeshaasi loo khasisay oo loogu talagalay lilcibaada waa laga soo reebaya qaala raximah llah xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa abu mucaawiya muxamed ibnu khaasim addariir can اlأcmash sulaymaan bni mihraan can abi saalixin abu saalix magaciisa waa dakwaan magaciisa waa dakwaan abu saalix waa kunya can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi salaatu اljamiici taziidu calىa salaatihi fii beytihi wa salaatihi fii suuqihi hamsan wa cishriina darajatan salaada jamaacada taziidu waxay ka siyaadaysaa calaa salaatihi qofka salaadiisa fii beytihi uu ku tukanayo gurigiisa wa salaatihi iyo salaadiisa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukanayo asagoo keligii ah waxay dheer tahay khamsan wa cishriina daraja salaatu ljamiic salaada qofka keligii uu tukanayo waxay dheer tahay shan iyo labaatan darajo faina axadakum axadkiin idaa tawada'a hadduu weysaysto fa axsana ay fa axsana alwuduu weysaqaadkana uu wanaajiyo wa ata almasjida masaajidka uu yimaado laa yuriidu ma doonayo ila asalaa salaad mooye wax kale ma doonaayo lam yakhdu ma qaado khadwatan tillaabo ilaa rafacahu allaahu biha ilaa allah subxaanahu wa tacaala tillaabadaasi wuxuu ku koryeelayaa qofkaasi darajatan hal darajo waxata canhu wuxuuna ka hoobinayaa oo ka cafinayaa khadii'atan halgaf ugu dhaafaya halkii tillaabuu qaado darajona waa la kor yeelayaa dembina waa loogu dhaafaya xataa yadkhula almasjida ilaa uu masaajidka soo galo tillaabo walbau qaado waa sidaa ilaa uu masjidka yimaad idan qof walba qofkuu ka tilaabo badan ka tillaabo badan yahay waa ka darajaad badnaanaya waa ka ajar badan yahay xagga dembi dhaafkana waa ka badan yahay oo dunuubta loo dhaafayo waa ka badan tahay midka masjidka uga dhow xataa yadkhula almasjida ilaa masaajidka uu galo wa idaa dakhala almasjida hadduu masaajidka galo kaana fii salaatin salaad ayuu ku dhex sugan yahay maa kaana taxbisu intii salaad u xabisayso intii salaad ay xabisayso salaad darteed uu masjidka u joogo salaaduu ku sugan yahay wuxuu ka mid wuxuu la mid yahay qof tukanaya wa tusallii yacni calayhi almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u ducaynaysa maa daama fii musallaa fii majlisihi maadaama uu ku sugan yahay majliskiisa alladii majliskaasoo yusallii fiihi uu ku tukanayo waxay leedahay malaa'igta allaahuma kfir lah ilaahu u dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu u naxariiso maa lam yuxdid fiihi intii uusan xadad la imaan maa lam yuxdid fiih bimacnaa intaysan weysada ka burin oo xadad uusan la imaan maa lam yu'di fiihi riwaayad kalena sidaasaa ku jirta ziyaadadaasaa ku jirta maa lam yu'di fiihi intuusan cidna dhibin hadduu xadad la yimaado oo tahaaradu ay ka burto iyo haddii uu cid ku dhibo fii daalika almajlis ducadan heli maayo malaa'igta ay u ducaynayso ducada malaa'igta waxay ku xidhan tahay inuu qofkaasi musallihii iyo meesha uu ku tukado uu ku sugnaado waxa su uu sugayanoo xabisayana ay tahay salaad meesha intuu ku sugan yahana xadad iyo dhibaato midna uusan la imaan marka malaa'igta u ducaynaysa waxay leedahay allahuma kfir lah allahuma arxamhu الشاaهد من الxadيiث waxa waaye وصaلaaتihi fيi suuqih salaada qofka uu ku tukanayo jamaaco gurigiisa markuu ku sugan yahay iyo markuu suuqa ku sugan yahayba salaada keligii uu tukanayo waxaa ka fadli badan oo ka zaa'idsan salaada uu ku tukanayo jamaaco jamaacada xaguu kula tukanayaa fi اlmasaajid masaajiddaasi ha ku taallo fi اlaswaaq ama ha ku taallo fii hayri اlaswaaq suuqya masaajidda ha ku yaallaan ama meelo kale haddii masjidka uu ku tukado jamaacatan wuxuu dheeryahay midka keligii tukanaya shan iyo labaatan darajo ayuu dheeryahay riwaayadaha qaar waxaa ku jirta toddoba iyo labaatan darajo waalqaliilu yadkhulu taxta alkaiir tirada yar wuxuu gelayaa midka badan ayuu hoos gelayaa bimacnaa waa toddoba iyo labaatan darajo waa xadiidkan wuxuu tusinayaa fadlu salaati اljamaaca salaada jamaacada fadliga ay leedahay qofka keligii inuu tukado fii beytihi ama uu ku tukado fii suuqihi tukaankii uu suuqa ku leeyahay ama meesha uu ku ganacsanayo waa ka ansaxaysaa salaada laakiin waxaa ka fadli badan inuu ku tukado fii jamaaca asoo awoodi kara inuu jamaacada xaadiro inuu ka harana ma bannaana bal waa aasim waa dembaabaya xadiidkani wuxuu deliil u yahay in salaadda qofka keligii uu tukanayo fii beytihi inay ka ansaxayso maxaa yeeley culamada qaara waxay yidhaahdeen haddii qofka salaatuljamaaca uusan xaadirin bigayri cudrin cudur daar la'aan waxay yidhahdeen laa tasixu salaatuhu salaaddiisu ma ansaxayso culammada sidaa tidhi waxaa ka mid ah alimaam ibnu xasmin raximah ullah wuxuu qabaa qofka hadduu jamaacada ka qayb gelin wax cudurdaarana uusan lahayn inaan salaadba laga aqbalayn inaan wax salaada aan laga aqbalin ayuu qabaa laakiin qowlkaasi waa marjuux waa qowl laga raajixsan yahay sawaab ma aha inuusan sawaab ahayn adilada tusinaysa xadiidkaana ka mid a maxaa yeeley mar haddii la yidhi salaatuljamaaca waxay ka fadli badan tahay salaada qofka keligii uu tukanayo maxaa laga qaadanayaa in kelinimadu ansaxayso laakiin laga fadli badan yahay keligii salaada tukanaya way ka ansaxaysaa laakiin waa laga fadli badan yahay culammada qabta salaatuljamaaca inay tahay sunna mustaxabba xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada ay deliishadaan oo waxay leeyihin salaatuljamaaca waajib maahan axaadiidta tusinaysa inaysan waajib ahaynna xadiidkaana ka mid a oo xadiidkan wuxuu tusinayaa bay yidhahdeen fadli iyo boorin laysku dhiirogelinayo salaatuljamaaca mar haddii la yidhi shan iyo labaatan darajo ayay dheer tahay waxay tusinaysaa bay yidhahdeen qofkii ka takhallufa inuusan dembaabeyn laakiin sawaab miya xadiidka in sidaa laga qaato maya sababtoo ah shayga fadligiisa in la sheego macnihiisu ma ahan cagsigii inuu bannaan yahay salaadda sideedaba soo ka mid ah min arkaani alislaam salaadda in la tukado fadligeedana maxaa ku soo arooray adillo fara badanaha ku soo aroortay shayga fadligiisa inay wax adilla ku soo aroorto macnaheedu maaha inuu mustaxab noqonayo asoo waajiba ayaa adilla ku soo arooraysaa fadliga shaygaasi salaatuljamaaca waa sidan xadiidkan wuxuu tusayaa fadliga ay leedahay laakiin salaatuljamaaca waa waajib cala arijaal raggu waa ku waajib inay xaadiraan oo ay ka qayb galaan haddaysan wax cudurdaara lahayn qofkii ka takhallufa oo ka hara biduuni cudrin cudurdaar la'aan salaaddiisu way ansaxaysaa laakiin muxuu noqonayaa waa aasim waa dembiilo waay waa qof ilaahay caasiye subxaana wa tacaala ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan is aragna buu yidhi ayadoo salaatu ljamaaca aysan ka takhallufayn ilaa qof munaafiqa oo munaafiqnimadiisa la yaqaana mooyaan munaafiqiinta lagu yaqaana inaysan ka qaybgelin salaat ljamaaca laakiin qofka muuminka ah hadduusan wax cudurdaara lahayn waa inuu ka qayb galo hadduu cudurdaar leeyahay limaradin iyo wixii la mid ah oo usoo diblooco markaa waa macduur laakiin asalku waa waajib nebigu sala allahu alay slamna wuxuu hamiyey inuu gubo qolada ka takhallufaysa salaat ljamaaca qaala raximah llah baabu tashbiiki اlasaabici fi lmasjidi wagayrih wuxuu baab u yahay tashbiiki اlasaabic in faraha la isdhexgeliyo fi lmasjidi masaajidka dhexdii wagayrihi iyo masaajidka kayrkii tashbiiku lasaabic waa farahoo la isdhexgeliyo labada gacmood farahooda isdhexgelinaysa waxaa la yihahdaa tashbiiku lasaabic tashbiiga fi lmasjid wagayrihi inay bannaan tahay ayuu baabkan ku saabsan yahay masaajidka dhexdiisa iyo wagayrihi iyo masaajidka kayrkii intaba markii masjid lagu dhex jiro iyo markii masjid bannaankii la joogay intaba faraha in la isdhex gelin karo ayuu ay baabkan ku saabsan yahay ujeeddada bukhaari arrintaa ugu baabaynaya waa maxay waxaa jira axaadiid ku soo aroortay fi nahyi can dalik arrinka aan la iska reebo tashbiiku alasaabic fi lmasjid axaadiid reebaysa ayaa soo aroortay axaadiidtaas dhammaantoodna waa axaadiid daciifa can nabiy nebiga sala allahu alay slam kama sugna waa axaadiid aan sugnayn can arasuul calayhi الsalaatu wasalaam waxaana ka mida min caadaati اlbukhaari fii saxiixihi markuu xadiid raba dacfigiisa inuu tilmaamo wuxuu u baabeeyaa khilaaf alxadiid xadiidkaasi khilaafkiisa wax tusinaya ayuu u baabeeyaa ku dhihi maayo xadiidka daciifa laakiin wuxuu xadiidka reebayay inay bannaantahu u baabeynaya ujeeddadiisu waa maxay wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo xadiidkan la qaadan maayo xadiid sugan maahan mana lagu camal falayo sawaabkuna waa arrinka inuu bannaan yahay maadaama marka axaadiid ay ku soo aroortay in layska reebo in gacmaha la isdhexgeliyo fi lmasjid faraha in la isdhexgeliyo fi lmasjid imaam albukhaari wuxuu u baabeynaya arrinka inuu bannaan yahay fi lmasjid axaadiidtaasna aan lagu dhaqmayn nahyigaasna uusan nebiga ka sugnayn sala allahu calay wasalam bal waxaa nebiga ka sugan cagsigaa ka sugan asoo masaajidka ku dhex sugan inuu faraha isdhexgeliyey qaala xadaanaa xaamid ibnu cumar xaamid ibnu cumar albakraawi albakraawi can bishrin waa bishr ibn mufadal qaala xadaanaa caasim caasim ibnu muxamed ibn zayd ibn cabdillaah ibni cumar waa caasim ibn muxamed ibn zayd ibn cabdillaah ibni cumar cabdillah ibni cumar radia allaahu canhu ayaa awow labaad u ah caasim qaala xadaanaa waaqidun waaqid waa akhu caasim waa caasim walaalkii waa waa waaqid ibnu muxamed can abiihi aabihi waa muxamed ibni zayd can ibni cumara aw ibni camrin waa shaki min araawi ibnu cumar miya mase waa ibnu camr ibnu cumar ibnu camr waa kala duwan yihiin sooma waa laba saxaabi cabdullaahi ibni cumar ibn khadaab iyo cabdullaahi ibni camr ibn alcaas laakiin haddii saxaabiga lagu shakiyo sixada xadiidka wax miyay udhibaysaa waxba udhibi mayso saxaabadu mid walbau noqdaba waa dhammaantood waa cuduul qaala wuxuu shabaka nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isdhexgeliyey asaabicahu farihiisa wa qaala caasim bna caliy caasim bna caliy ibna caasim caasim ibna caliy ibna caasim ibna suhayb alwaasiti qaala xadaanaa caasim bnu muxamed caasim bnu muxamed waa midka hadda aan soo marnay samictu hada alxadiida xadiidkan waxaan ka maqla buu yidhi min abi aabbahay aabbahay aan marka hore ka maqlay falam axfadhu ma xifdin markaan aabbahay ka maqlay xadiidka ma sugin oo ma xifdin faqawamahu lii waxaa ii toosiyey waaqidun waaqid ayaa ii toosiyey waaqid yaa waaye waaqidka u toosinaaya waa walaalkiis markuu asiga aabbihii ka xifdin waaye waaqidaa aabbihii ka xifdiyey markaasuu u toosiyey faqawamahu lii waaqidun can abiihi aabbihiis ayuu ka wariyey labadooda aabbahooda waa qaala wuxuu yidhi samictu abii aabbihiina wuxuu yidhi samictu abii aabbahay ayaan maqlay aabbihiis waa zayd wa huwa yaquulu asigoo dhahaya qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa cabdallaahi bna camrin cabdullahi bna camaru kayfa bika sidee xaalkaagu noqonayaa idaa baqiita haddaad baaqi noqoto fii xusaalatin buunsho dhexdood oo min annaasi dadka ka mid ah haddaad ku dhex baaqi noqoto bi haadaa sidaas adinkoo ah bi haadaa bimacnaa waa adinkoo isku dhex jira waa tashbiiku lasaabic faraha la isdhexgeliyay nebigu sala allahu alay slam haddii sidaa aad isku noqotaan oo dad buunshaahoo wax matarayaala aad isdhex gashaan sidee xaalkaagu noqonaya macnaa zaman waxaa imaanaya dadku ay liitaan oo aad isdhex galaysaan kuwiinna hagaagsan iyo kuwa liita intaba marka xaalkiinu siduu noqonayaa maalinka wa shabbaka bayna asaabicihi bi haadaa waa ishaaro waxay ishaaro u tahay tashbiigii iyo farahoo la isdhex gelinaayo qaala xadaanaa khallaad ibnu yaxyaa qaala xadaanaa sufyaan sufyaan fii hada almowdic waa athawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can abi burdata ibni cabdillaahi ibni abi burda abuu burda magaciisa abuu burda magaciisa maxamed xasan cabdullah aye mustafa ya burayd ibn cabdillaah axsanta jazaak allah khayran can abi burdata waa burayd ibni cabdillaah ibna abi burda abuu burdaha labaad waa mukhtalafun fi ismihi magaciisa waa la isku khilaafsan yahay laakiin waa mashhuurun bikunyatih kunyadan uu ku caanbaxay abuu burda can jaddihi can abi burdata ibni cabdillaahi ibni abi burda can jaddihi awowgiis ayaa waayey abuu burdaha hore awowgiis waa abuu burdaha labaad ayaa awoowo u ah can abi muusa abuu burdaha labaadna yaa dhalay abuu muusa alashcari waa qoysas culimo ah can abi muusa can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ina almu'mina lilmu'mini kalbunyaan nabigaa dhahay salى اllahu alay wasalam mu'minka mu'minka kale wuxuu u yahay sida dhista oo kale dhista waa la yaqaan soo maa ulaha dhista waa laysku garab qabtaahe lama kala fogeeyo ujeeddadu waa maxay layskugu garab qabanaayo si dhismuhu u xoogaabo oo u adkaado oo waxa la saarayo u ximbaaro yashuddu bacduhu bacdan mu'minka mu'minka kale dhis buu u yahay yashuddu bacduhu qaarkii wuxuu xoojinayaa bacdan qaarka kale wa shabbaka asaabicahu nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiisu isdhexgeliyey farihiisu isdhexgeliyey calayhi salaatu wasalaam shaahidkuna wa shabbaka asaabicahu fi lmasjid wa fii gayrihi tashbiiku lasaabici waa jaa-is qala xadaanaa isxaaq waa isxaaq ibnu mansuur qaala xadaanaa nadr ibnu shumayl qaala akhbaranaa ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn can ibni siriin waa muxamed ibni siriin kunyadiisa waa maxamed maxamed ibni siriin khubeyb ya abu muxamed ma ku waafaqsan taha wiilki yar gacanta taaga adiga istaag ma ku waafaqsan taha ha kunyadiisa waa maxa maxamed ibni siriin ya codka kor u qaad waa saxsan taha abu bakrin asanta axsanta jazaaka allah khayran kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu bakr samaaha abu hurayrata abu hurayra ayaa magacaabay buu yihi can ibni siriin can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu alay slam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuuna dujiyey ixdaa salaatay alcashiy labada salaad ee gelinka dambe la tukado mid ka mid a ayaa nebiguna dujiyey calayhi salaatu wasalaam labada salaad ee gelinka dambe la tukado waa labada salaad fi nahaar waa aduhr waalcasr duhurka gelinka dambe miya mise waa gelinka hore waa gelinka dambe maxaa yeele waa bacda zawaal zawaalki wixii ka horeeya gelinka hore ah mar hadday qoraxdu ka soo iilato samada dhexbartamaheeda wakhtiga duhurkaa la joogaa labada salaad ee gelinka dambe la tukada maalinkii mid ka mid ah ayuu nebiguna dujiyey buu yidhi abuu hurayra qaala ibnu siriin ibnu siriin wuxuu yidhi samaaha abuu hurayrata abuu hurayra waa magacaabay salaadaas inay duhur ahayd iyo inay casir ahayd abuu hurayra waa magacaabay walaakin nasiitu ana laakiin anaa hilmaamay buu abuu hurayra waa noo magacaabay anaa ilaabay qaala wuxuu yidhi fasallaa binaa wuxuuna dujiyey ragcatayni laba ragco uma sallama kadib nebigu waa salaamo noqsaday calayhi salaatu wasalaam duhur ama casir meeqa ragca la tukan lahaa afar in la tukaday ahayd nebigu labuu tukaday waa salaamo noqsada waa sahwiye calayhi salaatu wasalaam faqaama ilaa khashabatin wuxuu u istaagay ilaa khashabatin qoray xaggii macruudatin la dhigay fi lmasjidi masaajidka fatakaa calayha waa ku jiifsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cuskaday kaannahu qadbaan waxaadba mooddaa inuu xanaaqsan yahay nebigu sal alla alay slam wa wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midigna wuxuu saaray cala alyusraa midda bidix wa shabbaka bayna asaabicih farihiisana waa isdhexgeliyey wa wadaca khaddahu alayman dhammankiisa midigna wuxuu saaray calaa dahri kafihi lyusraa calaa cashiisa bidix dusheeda ayuu saaray dhamankiisa midig calaa casha bidix dusheeda ayuu saaray sidee noqonaysaa markaa labada gacmood markuu isgeliyey calayhi salaatu wasalaam ma dhankaan u cuskada dhankaan miyuu ugu seexda mase dhankaan waa dhankaan bidixda dusheeduu nebiga alay slat slam dhamankiisa midig saaray fi lmasjid shaahidka waxa waaye waa shabaka bayna asaabici xaguuna ku sugnaa markuu faraha isdhex gelinaayey waa fi lmasjid kama bixin calayhi salaatu wasalaam wa kharajat isaracaanu dadkii degdegsanaana waxay ka baxeen min abwaabi lmasjidi masaajidka albaabadiisa dadkii degdegsanaa ee danaha u saaxiibka ahaa horay ka baxeen markii salaada nabigu calayh salaatu wasalaam uu salaamo noqsade maba sugin horey ka carareen fa qaaluu waxay yidhaahdeen ayagoona hubsanaya waxay yidhaahdeen qasurat isalaatu salaadda waa la soo gaabiyey waxay is yidhahdeenba salaaddii laba ragca laga dhigay mana hubsane horey ka baxeen wa fi lqowmi qowmka waxaa ku jiray abuu bakrin wa cumar abuu bakr iyo cumaraa ku jira waa labadii ugu sarraysay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim fa haabaa abuu bakr iyo cumar waxay ka heebaysteen an yukallimaahu inay nebiga la hadlaan wa fi lqowmi qowmka waxaa ku jira rajulun nin fii yadayhi labadiisa gacmood ay ku sugan tahay tuulun dhirir yuqaalu lahu ninkaasi waxaa la yidhahdaa dulyadayn baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu anasiita ma hilmaamtay am qasurat isalaatu mase salaaddii ayaa gaabatay qaala wuxuu yidhi lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar mana la gaabin fa qaala wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn ma sida dulyadayn leeyahayba markuu leeyahay nebigu sal ly slama lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar lamana gaabin macnaha waa sida nebigu uu malaynaya calayhi salaatu wasalaam yacni ma hilmaamin oo hadda ma ma isku malaynayo inaan wax hilmaamay mana la soo gaabinoo hadda salaad la soo gaabiyey oo wax laga beddelay ma jirto faqaala wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayni ma sida dulyadayn leeyahayba faqaaluu waxay yidhahdeen nacam fataqadama nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hormaray fasallaa waa tukaday maa taraka wixii uu ka tegay ayuu tukaday uma sallama kadib waa salaamo noqsado uma kabbara kadibna waa takbiirsaday wasajada waa sujuuday midla sujuudihi sujuuddiisa oo kale ow atwala ama mid ka dheer uma rafaca ra'sah kadibna madaxiisa kor ayuu u qaaday wa kabbara waa takbiirsaday uma kabbara kadibna waa takbiirsaday wasajada midla sujuudihi sujuuddiisaoo kale ayuu sujuuday ow atwala ama mid ka dheer uma rafaca ra'sah kadibna madaxiisa ayuu kor u qaaday wa kabbara waa takbiirsaday fa rubbamaa sa'aluuhu waxaa laga yaabaa inay weydiiyeen uma sallama kadibna salaamo noqsaday fayaquulu wuxuu yidhaahday abu hurayra nubi'tu waxaa la ii sheegay anna cimraan ibnu xuseyn qaala inuu yidhi uma sallama kadibna waa salaamo noqsaday xadiidkan waa nagu soo noqnoqon doonaa laakiin ashaahid waa maxay hadda shaahidka xadiidka waa maxay washabaka bayna asaabicihi axaadiidta marka waxay tusinayaan altashbiik bayna alasaabici fi lmasjid inay tahay jaa-is axaadiida nahyiga ku soo aroortana ma sugna wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin